waana wanaagsan dadka na dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan waa barnaamijkii aad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha hambalyada iyo heesaha waxaan had iyo jeer kusoo qaadnaa heesahan isleenahay dhegeystayaashina way ka helayaan iyo warqadaha iyo hambalyada iyo salaamaha aad soo dirsataan waa dhab midda ugu horeysaan soo qabanaya ibraahimow waa waraqad loogu hambalyeynayo gabar ku dhalatay waddanka britain gaar ahaan magaalada london waa tahay bal intaanan u gudbin gabadha dhalatay aan ku bilaaba asxaabta diraysa waxaa ugu horeysa waxaa ugu horeeya gaabow jiinow tooxow iyo xaaskiisa faadumo geedi awhilowle maxamuud geedi awhilowle iyo xaaskiisa maryan maalin afrax aabe axmed maxamuud cali hooyo xabiibo gaabow jiinow sacdiye xasan cabdulle iyo saygeeda mune axmed maxamuud ismaaciil axmed maxamuud iyo xaaskiisa cabdiraxmaan axmed maxamuud maxamed gaabow jiinow iyo xaaskiisa iyo ugu dambayntii cali gaabow jiinow iyo xaaskiisa dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan baa layidhi meelo kala duwan waxaanay tahniyad iyo bogaadinba hawada u marinayaan hana muuse cali nuur iyo maxamed axmed maxamuud oo sabtidii aanu soo dhaafnay oo bisha mayn ay ahayd tobanka ay gabadh ugu dhalatay magaalada london gabadhaas ibraahimow waxaa loo bixiyey koley magac aan anigu si gaara u jeclahay xusuus weyna noloshayda ku leh bilan
bilan bilane bilane
marka waa magacan aad u jecelahay oo weliba saan sheega xusuusigule laakiin taas ana i gaar tahay waxaan leenahay bilan ha soo barbaarto ha soo weynaato ha noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana waxba wanaagsan u tarta aamin aamin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray xaajo faadumo yuusuf nuur iyo caruurteeda iyo kolonel axmed maxamed daahir quule iyo caruurtiisa iyo yaasin ciise wardheere iyo waxay yidhaahdeen canad idriis iyo caruurteeda iyo waxay yidhaahdeen gaashaanle sare cabdinaasir warsame kaabsey iyo alxaaji mursal quule iyo caruurtiisa iyo suldaan maxamed cali geedi caruurtiisa iyo maxamed axmed quule iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan axmed quule caruurtiisa iyo raaxo axmed quule iyo saygeeda iyo cabdulaahi axmed quule iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo siciid axmed quule iyo aamina mahad salaad iyo cusmaan ducaale daahir cabdulaahi ducaale daahir iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen maxamuud maxamed daahir iyo caruurtiisa iyo iidle maxamed daahir iyo caruurtiisa iyo ismaaciil yuusuf nuur iyo xaaskiisa dhammaan reer quule iyo reer maxamed aadan oo kala jooga nairobi australia maraykanka jarmalka ingiriiska canada iyo latin america waxay jecel yihiin inay taaniyad u diraan khayrto axmed quule iyo cabdulcasiis maxamed aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi oo leeyihiin arooskiina bashbashi barwaaqa kala kulma warqadana waxa ay ka timid marka hore baa layidhi waxaana salaamayaa bahda v o a ee barnaamijka hambaliyada iyo salaamaha gaar ahaan baa layidhi caashacuud iyo ibraahim xasan daandire waanu idinka guddoona mid la midana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga waa maxamed yare xaashi faarax xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo khadiijo xaashi faarax iyo seegeeda iyo yuusuf xaashi faarax iyo marwadiisa shukri maxamed aw cali fagad muuse faarax iyo ugu dambayntii deeqo muuse faarax iyo seegeeda iyo asxaab kaloo fara badan oo halkan lagu soo koobi karin baa layidhi dhammaantood waxay hambaliyo dhalasho u dirayaan cabdiweli xaashi faarax iyo sahro cabdulqaadir warsame oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya taariikhdu markay ahayd shantii bishan may ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi ismaaciil waxaana leenahay bay idhahdeen kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca rabbi ha kaa dhigo annagun waxaan leenahay aamiin aamin ayaan leenahay dhinacii heesaha haddii aanu ku bilowno waxaan idin soo qabanaynaa codkii farxiyo fiiska iyo heestii jamaal quruxow jamaal quruxow ila dheer mataas ahayd waa saasaad u garata caasho kama joogi karaayo waa tahay heesta waxaan ka helay ridimkeed ibraahim oo heestaas oo kale markaad maqlayso iska daa dadka waaweyn carruurta xataa samayn kara waa isruxayaan waxaa is leedaha maxaa ku dhex jira heesta jamaal quruxow waa sidaa sheegta caasho waa tahay codka macaan ee fanaanada faraxiyo fiiska aan ku wada nasanno markana
intaas haddaan kaga gudubno heestii jamaal qurxow iyo farxiyo fiiska caashow warqaddan waxay naga soo gaartay gaabow jiinow tooxow iyo xaaskiisa faadumo geeddi ow hilowle iyo maxamuud geeddi ow hilowle iyo xaaskiisa maryan maalin afrax iyo waxay yidhahdeen aabba axmed maxamuud cali iyo hooyo xabiibo gaabow jiinow iyo sacdiye xasan cabdulle iyo saygeeda iyo muune axmed maxamuud iyo ismaaciil axmed maxamuud iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan axmed maxamuud maxamed gaabow jinow iyo xaaskiisa iyo cali gaabow jinow iyo xaaskiisa iyo maryan gaabow jinow iyo saygeeda ibraahim axmed raage iyo sacdiye gaabow jinow iyo saygeeda iyo shiina gaabow jinow iyo waxa ay yidhaahdeen saygeeda iyo xaawo gaabow jinow iyo saygeeda iyo saciido gaabow jinow iyo saygeeda iyo maxamed maxamuud geedi iyo xaaskiisa dhammaanna waxa ay kala joogaan dacalada dunida waxaanay jecel yihiin tahniyad kal iyo laaba iyo heestanba inay hawada u marayaan hana muuse cali nuur iyo waxay yidhahdeen maxamed axmed maxamuud oo waxa ay yidhaahdeen tobankii bishan may gabar ay ugu dhalatay magaalada london gabadhaas oo loo bixiyey bilan waxaana leeyihiin bilan allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda iyo waalidkeedaba anfacda aamiin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan raacinaya bilan iyo soo barbaarna waan leeyahay mar kale warqadanna waxay naga soo gaartay hooyo saynab jaamac muuse iyo abe maxamed faarax cabdi iyo hooyo sahre jaamac muuse iyo carruurteeda hooyo faadumo jaamac muuse odaygeeda iyo carruurteeda hooyo xafsa sheekh maxamed cabdi odaygeeda iyo carruurteeda baa la yiri iyo xasan jaamac muuse xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdirasaaq jaamac muuse iyo carruurtiisa dhammaan reer jaamac muuse baa la yiri iyo sidoo kale cabdixakiin sheekh maxamed cabdi oo loo yaqaano gamba yare xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sidoo kale cabdulqaadir waa cabdulqani sheekh maxamed cabdi xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdilaahi sheekh maxamed cabdi waxaa loo yaqaanaa isnuur iyo gabadhiisa baa layiri faadima iyo ugu dambeyntii cumar sheekh maxamed iyo xaaskiisa mustaqbalka baa la yiri waa tahay dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda bay yidhahdeen ismaaciil cabdinuur maxamed iyo ruweyda maxamed faarax cabdinuur oo arooskoodu ka dhacay magaalada boosaaso waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayo ubad wanaagsanna lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxauu naga soo gaaray hooyo faadumo axmed iyo zaynab maxamed jumcaale iyo daahir maxamed jumcaale iyo mulki maxamed jumcaale iyo cabdulaahi maxamed jumcaale iyo xaaskiisa sacdiye axmed xasan garabey dhakaar iyo leyla maxamed jumcaale iyo cabdulaahi maxamed faarax iyo waxay yidhahdeen zaare maxamed yuusuf iyo eedo nuuro jaamac dheere iyo aamino ow saalax dhammaan reer maxamed jumcaale waxay jecel yihiin hambalyo inay u diraan xidigta iyo xidiga waxay yidhaahdeen waa nimco maxamed cabdi gidir iyo cabdulqaadir maxamed faarax oo ku aqalgalay magaalada hargeysa waxay leeyihiin aqalgalkiina wiili caano gabar iyo caano ayaan eebeeda kaga baryaynaa iyo nolol raaxa badan aamin aamiin ibraahim waan arkaa inaad laacayso heestii xigtay hase ahaatee bal warqadan aan ka gaarsiiyo heestana waad noo daba dhigi doontaa waxay naga soo gaartay waa waraaqa tahniyada waxaana ugu horeeya abe maxamuud cibaar baare baa la yiri iyo hooyo xaliimo suudi xasan iyo awowe maxamed maxamuud cibaar oo loo yaqaano dhuxul xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sidoo kale awowe cali maxamuud cibaar oo loo yaqaano cali faarax bay yidhahdeen waa cali farax xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sidoo kale awowe cabdilaahi maxamuud cibaar xaaskiisa iyo carruurtiisa awowe cismaan maxamuud cibaar xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sidoo kale xaliimo cabdilaahi maxamuud oo loo yaqaano mandeeq iyo sidoo kale doctor saamiya xirsi cali iyo mukhtaar maxamed catoosh iyo maxamed cali maxamuud oo injineer maam loo yaqaano iyo sidoo kale cabaas cabdulqaadir cali oo loo yaqaano qaboobe dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa dibaddiisa baa layiri waxaanay tahniyad farxad leh u dirayaan yaasiin maxamuud cibaar oo loo yaqaano mu'alimu iyo doctor siraaji xirsi cali oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd laba iyo tobanka bishan may sanadkan laba kun afariy tobanka wiilkaasina waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen akram yaasiin maxamuud ducaduna waa dhankiina baa layidhi marka wiilka muqdisho ku dhashay akram loo bixiyay ibraahino ducada u raaci allaha ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca caasho oo dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa jacaylka u beer ubax waata ibraahino galabta ja'da kaaga dhigantaha goor dhaweyd waxaad dhegeystayaasha u saartay jamaal quruxow ila dheel haddana waxaad leedahay jacaylka u beer ubax waa tahay laba jaam ay ilaa hadda ka hayaan saddexaadna sugi waayo mid saddexaadna waa kaa sugayaa waa jacaylka u beer ubax waxaan malaynaha heestani heesihii xilidan dambe soo baxay weliba heesaha malaha sidaan isleeyahy safka hore galay dhallinyarada
wahaysaha dhallinyaradee laakiin safka hore galay sii dambe haye waa tahay kolley waan hubaa hodan cabdiraxmaan dheere inay wax ka qaadayso heestani yaa ku lamaan allelehe garantay caasho waxaa la daran doorinayaa fannaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilaac xusuusta ku baano satiya badankayga xisaha lagu biray riyana boolyoobay dareenka ku booqo riyana boolyoobay dareenka ku booqo xidhiirka bilaamay xusuusta ku baano sakiya badankayga xisaha lagu beeray riyana boolyoobay dareenka ku booqo riyana boolyoobay dareenka ku booqo
bartaa qalbigayga rabbiga baradiisa baradiisa yaan udaje adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay barta qalbigayga ubiga baradiisa baradiisa yaan udaje adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay
midkan boqradeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxa jacaylka u beer ubax soo baxa
dibade xubigay barte beerkayga lushaay alushaay jacaylka u beer ubax soo baxa qodanay beer ubax soo baxa
midkan boqradeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxa ila u beer ubax soo baxa
dibade xubigay barte beerkayga lushaay way lushaay jacaylka u beer ubax soo baxa qodanay beer ubax soo baxa
jacaylka bogayga waryaba ku naga hadduu kugu beerma naftani boqolyooga usaylka qabtaan waxnaanin lahay usaylka qabtaan waxnaanin lahay jacaylka bogayga waryaba ku naga hadduu kugu beerma naftani boqolyooga usaylka qabtaan waxnaanin lahay usaylka qabtaan waxnaanin lahay
intaan baajiyon barashada walaalnimo walaalnimo ee haddahaan fundhigoon jacaylu bedelo yaa digabiin digabiin ilmada qurqanaysaha intaan baajiyan barashada walaalnimo way walaalnimo ee aad tahaan bandhigo jacaylo bedelo yaad iga biin iga biin ilmada burqanaysaa
midkan boqladeen dadkaba u bogo jacaylka u beer ubax soo baxa jacaylka u beer ubax soo baxa
midibade xubigay barte beerkayga lushaay oy lushaay jacay haddii aan ku noqonno dhinacii warqadaha dhambaalkana caasha waxaa uu naga soo gaaray maxamed xaaji xuseen raage iyo faarax maxamed cali bulu iyo cabdi tahliil cilmi iyo sugaal tahliil cilmi iyo baar tahliil cilmi iyo galad sahal cilmi iyo caasho sahal cilmi iyo farxiyo sahal cilmi iyo qadro cali nuur kulan iyo cabdinaasir xuseen yuusuf iyo saadiq cabdi jaamac iyo waxay yidhaahdeen abshir cabdi uurey iyo bashiir soofe iyo safiyo nuur cali iyo farxiyo siciid carab iyo cabdi aadan ciise iyo cabdulaahi cabdi xuseen iyo yaxye yuusuf khasaare iyo xaaskiisa ayaan sheekh cilmi xaashi qoorsuul iyo waxay yidhahdeen dhammaan asxaabta dadkaas waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna taaniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan cali cabdi xuseen iyo waxay yidhahdeen baahilo tahliil cilmi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada la yidhaahdo alborg ee waddanka denmark waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan inaad kala kulantaan ayaan aabiidan kaga tuugaynaa aamiin ayaa lena anigu aniguna amiin ayaan raacinaya warqadana waraaq tahaniyada waxaa ugu horeysa hooyo barni maxamuud aadan iyo hooyo xaali haybe iyo hooyo khadiijo cismaan iyo kowthar cabdi maxamed iyo xaliimo xasan ismaaciil dhimbil luula qayb diida faarax iyo aamine xasan cabdi iyo cabdinaasir khadar maxamed maxamed khadar maxamed cabdulqaadir khadar maxamed jaamac khadar maxamed iyo caashe cali xasan deeqo cali xasan hibaaqa cabdiraxmaan cali iyo ayaan cabdiraxmaan cali iyo cabdirashiid cali xasan iyo ugu dambayntii saddexda qof ee ugu dambeysana waa maxamed cali xasan iyo faadumo cali xasan iyo dayib xaaji cabdi caatey dhammaantood waxay kala joogaan wadamada maraykanka ingiriiska sacuudi arabiya ethoobiya iyo soomaaliya waxaanay tahniyad u dirayaan lamaanaha isdoortay bay yidhaahdeen naciime cabdi maxamed iyo saygeeda axmed aadan abshir oo meherkoodu ka dhacay magaalada buuhoodle ee xarunta bay yidhaahdeen cayn taariikhdu markay ahayd kowdii bishan may sanadkan laba kun afar iyo tobanka waxay leeyihiin meherkaasi allah ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka wanaagsan aamiin caasho markaan adaan kugu soo riixayaa dhinacii heesaha ja'dan ha iloobin
waa tahay dhegeystayaashaan leenaha markaa magacu bixiya
warkii uu iga
isweheshadaan lahaa
saasaan lahay saasaan lahaa mar haddaa maqasho wadnaha ku qabaan lahaa ducaadaan la haystaa aasoo dhan waan lahaa waa tahay dhinac miraaqa ibraahino warqadan waxa ay naga soo gaartay hooyo faadimo dubbad iyo waxay yidhahdeen hooyo ceeblo dubbad iyo hooyo kaltuumo dubbad iyo dhammaan reer dubbad axmed iyo cabdulaahi axmed ooyow iyo jibriil axmed ooyow iyo dhammaan reer ooyow iyo injineer boorow sucaado cabdisalaan iyo salaad guurdoon iyo aamine sheekh iyo falis shariif iyo shiine shariif iyo kaltuuma digaale iyo waxay yidhaahdeen xaawo cabdulqaadir waxayna jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad iyo heestaanba gaarsiiyaan cabdi fataax maxamuud qoodaar iyo waxay yidhahdeen afadiisa xabiibo cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay kenya gaar ahaana mombaasa ducaduna waa xaggeena waxaan leenahay allaha ka dhigo midkii barakooba warqadanna waxa ay ka timid jihaan maxamed xuseen iyo jaabir ibraahim cumar iyo ibraahim xasan arbac iyo sidoo kale yaxye maxamed macalin iyo safiye maxamed macalin deeqo maxamed macalin zakariya maxamed macalin iyo zakiyo maxamed macalin iyo raabico cabdilaahi shariif oo loo yaqaano cawo iyo raxme maxamed macalin dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan cabdilaahi maxamed macalin oo loo yaqaano nanow iyo samiira cismaan maxamed oo dhowaan ku aqalgalay xaafadda bilaaja carab waata ibraahim bilaaja carab waa magaalada shimeegta ugu dambeysay maanaaba ka sheekey karo soddon sano hadda cagaa lisii gul waaya bilaaja carab degmada shibis baa la yidhi waa tahay waxaan maqli jiray markaan xamar joogay aniga reer wadaagaan ahay reer wardhiigle reer shibis reer xamar weyne reer anzaloti maxaa xigay ibraahim waxaa xigay magacyo aan loo bogin waa tahay reer shibis iyo reer bilaajo carab iyo reer cabdulcasiis dibaa loogu laabtaan leenahay cayaal xaafadeedkii waa tahay bilaajo carab baa layidhi ee degmada shibis waxayna leeyihiin noqda kuwii isku waara oo bad khayr qaba kale hel anagu waxaan leenahay aamin aamin ayaan leenahay dhambaal qurux badan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo ciise karish iyo doctoresa khadiija ciise karish iyo waxay yidhaahdeen saygeeda cali xasan shibis iyo caruurtooda iyo muune ciise karish iyo caruurteeda iyo liin ciise karish iyo saygeeda doctor yuusuf shaqaaq iyo caruurtooda iyo injineer cabdulaahi calas cali iyo caruurtiisa iyo cabdilcasiis ciise karish iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen injineer cumar ciise karish iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen injineer axmed ciise karish iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo injineer cali ciise karish iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdulaahi ciise karish dhammaan dadkaas waxay kala joogaan toronto london mombasa iyo muqdisho waxaana ay taaniyad kal iyo laabay heestaanba gaarsiinayaan maxamed axmed maxamuud iyo waxay yidhahdeen hane muuse cali nuur oo sabtidii lasoo dhaafay tobankii bishan may gabar ay ugu dhalatay magaalada london gabadhaas oo loo bixiyey bilan waxaanay leeyihiin bilanay soo barbaar allah kaa dhigo tii dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aniguna aamiin ayaan raacinayaa warqadanna waa waraaq tahaniyad asxaab fara badan ayaa ku qoranasa ahaatee bal aan isku dayo inta aan kari karo ibraahinow in aan ka aqriyo mise heestii baanu soo gaarno hees baan dhegeystayaasha u saarnaa oo waraaqaha caasho warqadaa waa usoo noqonaynaa bal heesta kale usoo qaba dhegestayaashana waa tahay waxaan soo qabanaya heesta alkudhageedu yahay miyaadan miyaadan ii gargaari abow abow waa laysa soo gala soo maa waa iga taalaama leeda
gabadhaan jeclaayay miyaadan ii gargaareen cabaadku adinku idinka baxaya dhinaceenna ma ibraahimo codkii macaana ee shariif cabdalla sidaa argantaa xalqaba geedu gaalawaayaan marbaad geesuroora annuwan gurxamaya sidaa argantaa xalqaba geedu gaalawaayaan marbaad geesuroora nafsi hayga gaadanno calabgeedki weegaye gabadhaan jeclaayey niyaadii gargaaray gabaldhaciyi waa habari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloote gabaldhaciyi waa habari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloote nafsi hayga gaadanno alafgeedi weekaye gabadhaan jeclaayey niyaadii gargaaray ruhudkaagan dhiilanno garbahaagu dhahaafay sidaasenta gee kenyada marbaa geesu tuu hurtahay gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamaye guudkaagan dhiilanno garbahaagu dhahaafay sidaasenta geekenyada marbaa geesu tuu hurtahay gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamay nafsi hayga gaadanno calafgeedjibeekeye gabaadhaan jalaaye niyaadii gargaarey ruxga calladaha qaba ohoo ku garsheegegto laguhuma giigirte gogol baa lageere allagar waa qasoora ruxga calladaha qaba ohoo ku garsheegegto laguhuma giigirte gogol baa lageere allagar waa qasoora
waa tahay ibraahinow warqadanna haddaan soo qabto waa dhinacii waraaqahe waa warqad hambalyo ah waxaa layidhi dhammaan waxaa halkan ka salaamaynaa shaqaalaha v o a meel kastoo ay joogaan aad iyo aad aad u mahadsantihin baa layidhi marka xiga baa layidhi waxaan halkan tahaniyad aad iyo aad u qurux badan uga diraynaa bay yidhahdeen annaga oo kale ah hooyo asmo nuur cali iyo hooyo ambiyo nuur cali hooyo hindiyo nuur cali iyo hooyo shariifo nuur cali iyo sidoo kale ah bislaad ibraahim maxamed xuseen iyo maano baa layidhi axmed iyo caruurtooda maxamuud xuseen jangow iyo iisho salaad iyo caruurtooda isaaq xuseen isaaq oo loo yaqaano kabis iyo jamiilo cabdulqaadir iyo caruurtooda iyo iisho xuseen saygeeda warsame macalin baa layidhi iyo caruurtooda iyo sidoo kale ammaano xuseen saygeeda oo la yidhaahdo cabdulaahi robow iyo caruurtooda iyo sidoo kale shiciro xuseen iyo saygeeda iyo sidoo kale caruurtooda iyo dahabo xuseen saygeeda cabdilaahi cabdi iyo caruurtooda iyo amaal cabdi muuse iyo waa saygeeda baa layidhi miro warsame iyo caruurtooda iyo jamiilo xuseen saygeeda iyo caruurteeda asxaab kaloo fara badan dhammaantood asxaabtan ibraahimna oon lasoo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan cabdiraxmaan xuseen iyo muumino sheekh cabdilaahi oo wiil ugu dhashay baydhabo janaay baa layidhi may markay ahayd saddex sanadkan laba kun afariy tobanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey xuseen cabdiraxmaan xuseen soo barbar ayay leeyihiin aamin aamin ayaan leenahay casha dhambaalkana waxa uu ku bilowday waxaan salaaminaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan laanta waxay yidhaahdeen hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo caashi ibraahim caashicuud waanu idinka guddoonnay marka xiga annagoo kale ah bay yidhaahdeen maama aamine cabdulaahi xaaji maxamed iyo maama faadumo macalin raage iyo ugaas mawliid ugaas sheekh cabdulaahi iyo aabe macalin raage iyo dhammaanba reer sheekh cali qoor lexshe iyo dhammaan reer cabdulaahi xaaji maxamed iyo dhammaan reer ugaas sheekh cabdulaahi axmed iyo dhammaan waxay yidhahdeen reer feerfeer iyo reer buur ukur oo dunida dacaladeeda kala jooga waxaan taaniyad gaarsiinana ay yidhaahdeen maxamed xasan maxamed barakaad iyo xafsi ugaas mawlid ugaas cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay degmada feerfeer waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin bashbashii barwaaqo iyo ubad qayl qabo heesta ugu dambaysa barnaamijka ibraahinow dhegeystayaasheenna ayaan usoo qabanaynaa caasha codkii fanaanka cumar nuur cabdulle iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegaynaa sidaayo nabad yalow
ka qadmoodo ilka dabarcad kaga yaal isha timaaha guudkeega dib u dhaafay arxdiiga na hadal ka qadmoodo ilka dabarcad kaga yaal dib markaan u fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaaray dacalada dib markaan u fiirsado qanax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaaray dacalada dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyu waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adyo anigu yaabay dandhaqaaqa lafya dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira madadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowso soo daahira doqontii nasiibley damaa ka galaba digilood la saaray degmada jalaycada doqontii nasiibley damaa ka galaba digilood la saaray degmada jalaycada markii aan ku daawaday indhumeeli diiday daayinkumayline markii aan ku daawaday indhumeeli diiday daayinkumayline daruur yahay adoo kaali nabi yuusuf dabadii daruur yahay aduu kaale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro aduu yahay aduu kaale nabi yuusuf dabadii daruur yahay aduu kaale nabi yuusuf dabadii lama keenin dunidey nasiibku haygu ka daro dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira dowliilka dharkeed daray baxay la moodiyo dhegeenaanta socodkiyo duwanaaga dhalanka dowliilka dharkeed daray baxay la moodiyo dhegeenaanta socodkiyo duwanaaga dhalanka damqashada kalgacalkale daday tahay waxgarashada dar ilaahay siday tahay damqashada kalgacalkale daday tahay waxgarashada dar ilaahay siday tahay inta timaha dabatiyo dumar gebi ahantii inta timaha dabatiyo dumar gebi ahantii dhalloo dayaabayna yahay qurux kulaha doonani dhalloo dayaabayna yahay qurux kulama doonani dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina fardowsow soo daahira
dadkii kitaabkii diintaynu sheegtay dhagiina firdowsow soodaha hira